weli wararka muqdisho ayaan ku jirnaa ee laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho qaraxan ayaa imaanaya dhowr maalmood kadib markii laba sarkaal oo sare oo ka tirsan ciidanka iyo askartii la socotay ay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay deegaanka dhanaane qaraxa maanta ayaa waxaa waryaheena cabdixakiin shirwac uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare
bismillahi ramaan raxiim inaa ilaa inaa ilay raajicuun intii dhibata alla u naxariisto qaraxaasi wuxuu ahaa mid ay nimankaan nabadiidka ay la beegsadeen taliye meesha maraayay oo maxaa la lahaa dhankaas iyo ceelasha markii la dhaafo oo laga baxo dhanka adgoy loo socdo ayuu ahaa marka arihayuu watay gaarigii ayay qarax udhigeen miino meesha dhulkii ugu aasin ayuu ahaa marka waa halkaas ayuuna ku geeriyooday asaga iyo laba askarioo la socotay marka kolley waa falal argagixiso oo haddana qabsi ay ku jirto iyo fulinimo ay ku jirto ay meeshaasi dhigeen weyeen maadaama aysan awoodin inay dagaal foolkafool ah ay la galaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayay sameynayaan falalkaasi cabsida ama fulinimada ay ku jirto ay mar walba ku dhaqaaqaan waan gartay muxuu ahaa taliyuhu qeybteebuu haystay se faahfaahin ma laga haya ama ma naga siin kartaa maya qayb iyo maahan waa taliyo horin ayuu ahaa oo ciidamadaasi meesha degan ayuu u ahaa horin ayuu ahaa koox yar ayuu ahaa waa gartay marka tirada dhimashadu saad hadda carabaabtay waa saddex mise way ka badan tahay se wararka qaar sheegayaan ma intaas kaliya saddex saddexaas kaliya
waan gartay guddoomiye inta badan waxaynu maqalnaa goobtan ay ka dhaceen haatan weerarkan oo kale ama qaraxan ka dhacay inay soo noqnoqdaan qaraxyada oo xiliyo kala duwan weeraradan oo kale lagula beegsado mas-uuliyiin dowladda ama ciidamada ha u badnaadaane maxaa soo celceliya ama keena inay soo noqnoqoto
meeshaasi madana ayaga nimankaasi maadaama aysan awoodin inay dagaal foolkafoola ama weji ka wejiga kala hor yimaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayay isku dayaan inay falalkaasi fulaynimada inay sameeyaan ay miilooyin ay wadooyinka ku aasaan oo xataa laga yaabo mararka qaarkood inay xoolo wadada maraayo ay la kacdo amase dad masaakiina oo wadada maraayo ay la kacdo amase gawaari shacaba iyadoo meesha marayaan ay la kacdo marka miilooyinkaas fulaynimada ayay wadooyinka ku aasaan oo ay dhibaatadaasi cidna aysan u aabayeeleynin qof allaala qofkii meesha soo marana ama xayawaan ha noqdaan meesha soo maraya ee la kaceysa miiladaas marka miilooyinkaas ayay ku dagaalamaan oo ay dadka masaakiinta ay wadada mareysana ay dhibaatada ugeystaan waan gartay laakiin ma muuqataa dabcan de goobtan saa haatan ba aynu tilmaanay ama adigu baad ka jawaabtay xiliyo kala duwan bay weeraradani dhacayaan dabcan de jidkaana lagu aasaa miinaduna gaadiidka oo dee lala beegsanayo mas-uuliyiinta ay qaraxdaa ama ay ama ay inta badan la kacdaa miyaanay habboonayn amase ma idiin muuqataa in goobtaas oo kale laydinka baahaya inad ciidama geysaan ama ay ahayd in la waardiyeeyo oo dee dabcan sida muuqata in habeenkii laga shaqaystay u eg tahay maalintiina de weeraradan dhacayaan iyada taa inaad gafteen amaba aydaan samayn karin ma muuqataa meeshaas mar walbaba ciidamada roondadana way maraan ciidamada oo degan oo meesha caalamada ayaa ciidan ay degan yihiin marka inay ilma dhowrto mararka qaar inay wax dhigaan ay ku aasaan waa laga yaabaa laakiin badanaa waa la qabtaa oo howlgallada ugu badan oo wadada inta lagu soo qabtay tirada ayay ka badan yihiin marka annagana waa ku daba taagannahay waana ku daba soconaa habeen iyo maalin waa lasoo qabtaa ayagoo qaraxyadii aasayaan ayaa lasoo qabtay qaar badan oo hadda afgooy meesha agteeda oo boodboodka laleeyahay kuwa miinooyin ayagoo ku aasayaan lagu soo qabtay ayaa jireen oo maxkamad lasoo taagay oo xitaa la xukumay marka mar walbaba way dhacdaa in wada wadadaasi waxa ayagoo wax dhigayaan lagu qabto amase ayagoo soo abaabulayeen guryihii ay kusoo abaabulayeen iyo goobihii ay wax kasoo abaabulayeen agartaasi loogu tago lagana lana soo qabto ayaa dhacda marka howlgalka iyo shaqada waa midaan joogsaneyn mar walbo haddana lagu daba taagan yahay hawshaasi iyo meesha laga soo abaabulay iyo wixii dadkii soo abaabulayba lagu daba taagan yahay marka haddaad daba taagan tihiin dabcanna saa tilmaantayba aad soo qabataano maxkamada aad taagtaan kuwii aasayey maxay u joogsan layihiin weeraradan amaba a u yaraan layihiin inay usii socdaan wakti ay leedahay insha allah waktigeedana way joogsanaysaa marka annagana dadaalkeena waan wadnaa hawshana waa mid socota mar walbana aan ku daba taagannahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac